mashruucan oo ah mashruuc ay iska wada kaashanayaan dowladaha dalka soomaaliya hisoopia iyo kenya dowliciisana lagu sheegay inuu yahay mashruuc daris wanaaga xaaladaha amniga ee gobolada inta badan xuduudaha dalkani kenya iyo soomaaliya saaran iyo ethoobiya dadweynaha ay uga wada hadlayaan ayaa markiisii ugu horreysay waxaa laga hergeliyey magaalada wajeer magacayga waxaa weye sheekh nuur jermanka wajeer biis khaasatan wax badan oon u baxnaynay ee maaragtay laga hadlay sida xuduudda annaga iyo etoobiya annaga iyo kenya mashquulkana haysta waxaa weyaan dadka ka soo galayeen labadan dhinac maleeshiya ka jirta labada dhanba dhankan al-shabaab iyo dhibkeeda naga haysta iyo dhanka kale oo maaragtay oo lef dhibkeeda naga haysta runka waxaa oo nagu soo kordhiyay maaragtay waxyaala badan maaragtay oo noogu aan aga faa'iidnay sida loola shaqayn doono maaragtay annaga iyo xuduudda etoobiya iyo annaga iyo xuduudda soomaaliya ayaa maaragtay waxyaalaha aan ka faa'iidi doono ayay ka mid tahay sida oo kale communitiga bordaga degan oo ayagana maaragtay la tacliimiyo oo maaragtay danahooda iyo ownershipka waddankaada la tuso odayaal iyo waxgarad kala duwan oo amniga ka shaqeeya ahna kuwa u dhaqdhaqaaqa dhanka amniga degmooyin kala duwana laga kala keenay ayaa waxay ka wada hadlayaan xaaladda ururka al-shabaab iyo xaaladaha dhanka amniga isdhexgalka bulshada degmooyinka inta badan kulaalo xuduudaha dalka soomaaliya iyo dalkani kenya ay wadaagaan iyo dalka etoobiya dadka ku wada dhaqanay soomaalida qaabkay u wada noolaan lahaayeen aniga waa saabta cabdulaahi nabadda u dhaxaysa saddex wadan soomaaliya kenya iyo etoobiya habkii ay ku wada noolaan lahaayeen nabadgelyadooda ay ku xojisan lahaayeen ayaa laga sheekaynayay annaga waa ku faraxsan annaga haddii aan nahanay dadka bulshada reer qorxareed waan ku faraxsannahay hay-addan oo magaceeda wadata diris wanaag waxaan bulshada ugu yani baaqaynaa inay nabad ku wada noolaadaan hogaamiyaashan ayaa waxay sidoo kale aaminsan yihiin in dowladaha soomaaliya etoobiya iyo kenya haddii amniga ay ka wada shaqeeyaan in dhexdooda cidna aysan soo geli karin xaaladaha dhanka amni darrida balse waxay doonayaan in sharciyo iyo nidaamo loo hagaajiya kuwaasoo kala hagi karo dhaqaalana badanna la geliyo magacayga waa margo faado miishe cabdulaahi waxaana ku magac dheerahay salaado dhulkeena dhibanaan waa garanaysa xuduudada la wadaaga kenya iyo etoobiya warkaan soomaaliya etoobiya la wadaaga waxaa haddan xooga la saarahay maxaa dhibkaanayso sideen ugu baxnaa waxaa la dhahay inaan la iskaashado oo sababta etoobiya inay kenya u baahanta kenya etoobiya u baahan tahay etoobiyana iyo soomaaliya ku dalis u baahan yahay daris wanaaga inaad dariska la xoojiyo arrimaha gudaha dalka soomaaliya dhigiisa etoobiya iyo kenya fadhi wadaareed ay ku yeesheen magaalada mandheera xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya etoobiya saaran ayaa lagu yegleelay mashruuc daris wanaag loogu magac daray oo dowladahaasi dhammaantood ay maal gashanayaan maxamed faarax shire v o w garisa